إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الله سبحانه وتعالى wuxuu rasuulka maxameda ku yidhi sala allahu calayh wasalam oo kitaabka munasalka ugu sheegay waxay ku su-aalayaan dumarku dadku oy kaa weydiinayaan dumarka xaydka qaba xaggooda waqtiga ay xaydka qabaan jamaaca la jamaacayo iyo waxyaalaha lamidka ah waxaa ku jiraa xaydku waa mid adi ah oo dhib leh oo qofka dhibaya ee dumarka ka durga jameecooda waqtiga ay xaydka qabaan hana u dhowaanina ilaa ay daahir ka noqonayaan rabbi sidaas ayuu yidhi subxaanahu wa tacaala haddaba sida aayaddaa laga garanayo waxaanu daraaso ku samaynaynaa rabbi hadduu qadaro subxaanahu wa tacaala annagoo allah ka dalbayna sawaabta inuuna waafajiyo dhiigagga ku dhaca dumarka kuwa dumarka asiiba oo dimaaga dabiiciga ah oo ay kala kala ah xaydka istixaadada iyo nifaaska dhiigaggaas waxay ka mid yihiin umuurta waaweyn ee xaajadu ay wacanayso ama loo baahan yahay dadka in loo bayaaniyo axkaamtooda in la barto in la ogaado khada'a iyo sawaabtu sida ay kala yihiin iyo culammadu bacdama ay hadallo badan ka qabaan aqwaasha ugu sawaabta badan in la eego allah subxaanahu wa tacaala hadduu yidhaahdo waxaanu ku dadaali doonaa aqwaasha ugu raajaxnimada badan oo nusuusta kitaabka iyo sunnada ugu dhow inaanu soo qaadanno maxaa yeelay bani aadamka rabbi wuxuu ku addoonsaday inay isaga caabudaan cibaado walba iyo shay walboo loo baahanyay rabbi isagaa caddeeyey waxaan kitaabka iyo sunnada daliil looga hayna in laysku howlo ama laysku dhibo looma baahna waxa la cuskada waa kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnada cuskashadooda qalbiga ayaa ku dega waxaana aada iyo aada ugu faraxa qofka muslimkaa nafsadiisa waxaana diib ku noqda qofka muslimkaa nafsadiisa waxaan kitaabka iyo sunnada daliil looga hayna qofku inuu isaga tago ayaa ku wanaagsan waxaa la qaataa sida la garanayo marka kitaabka iyo sunnada aan daliil laga haynin aad ugu calalkaba aqwaasha ay saxaabadu ku hadleen haddaysan waafaqsanayn kitaabka alle iyo sunnada nabiga wax walboo lagu murmana waxaa la doonayaa in loo celiyo kitaabka alle iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waayo rabbi wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay haddaad shay ku murantaan ood isku qabataan muslimiintow shaygaas waxaad u celisaan allah iyo rasuulkiisa oo xaggaa u celiya kitaabka rabbi iyo sunnada nebiga deliil uga doonta haddaad tihiin dad rumaysan allah iyo maalinta aakhirada arrinkaas in la yeelo oo wax walboo laysku qabto kitaabka iyo sunnada deliilkooda loo celiyo oo labadaa la deliishado ayaa khayr badan xagga sawaabta iyo tafsiirkana ayadaa ku wanaagsan qofkana mar walba sidaa ayaa u fiican haddaba muslimiintow rabbigiinka badla oo dadaala oo diinta islaamka dhaqankeeda ilaaliya oo kitaabka iyo sunnada waxaad daliishadaysaan ka dhiga labadooda haddaba mawduuca aanu soo jeedinaynay mawduuca dhigaga ku saabsan ah waxaanu soo qaadan doonaa haddii rabbi qadaro qayb aada u gaaban oo xaajada loo baahan yahay ah oo ku saabsan dhiigaga caddayntooda iyo axkaamtoodaba inan walba ee muslimada ee ayadoo mawduuca kan xiisaynaysa dan ayaa ugu jirta inay ka faa'iidaysato mawduuca kan aanu soo wajihi doono haddii rabbi qadaro subxaanahu wa tacaala waxaana mar walba jeclahay in allah subxaanahu wa tacaala ku anfaco inan walba ee muslimada iyadu dhegaysata iyo shaksi walba islaamaba rabbina waxaanu ka dalbaynaa inuu sida hagaagsanna waafajiyo nagana dhiga dad kitaabka iyo sunnada daliil ka dhigtee labadooda qaata waxaa waajib ah qofku inuu qaato bimaa fi lkitaabi wasunna kitaabka alle iyo sunnada nabiga waxa ku sugan oo kale ah mawduuca kanaan ka warrami doonaa waxau ka koobnaan doonaa dhowr fasal qaybta ugu horraysa waxaanu ku sheegi doonaa oo in yar ah macnaha xaydka iyo xirmooyinkiisa wax ka mid ah qaybta labaad waxaan ku soo qaadan doonaa inta sanadka uu xaydku ku bilowdo inanta sanad mucayana inuu jiro iyo in kale iyo muddada uu hayn karayo qaybta kalena waxaan ku soo qaadan doonaa oo saddexaad waxyaalaha ku soo dariya xaa'idada inanta ah oo dhiigga isbeddelkiisa ah qaybta kale afaraadna waxaan uga warrami doonaa axkaamihiisa iyo xugnada uu iska leeyay wax ka mid ah mar walbaba istixaadada iyo axkaamta istixaadadu ay leedahay ayaanu soo daraasay mar kale nifaaska dhiigga la yidhaah waa dhiigga dhalmada ah iyo axkaamtiisa waxaan in yar ku dari doonaa haddii rabbi qadaro waxyaalaha dhiigga ka mancaya inantee daawo ahaan loo qaato ama dhiigga soo jiida iyo waxyaalaha uurka reeba ama ilmaha caloosha ka soo rida sharcigu waxa uu ka qabo allah subxaanahu wa tacaala annagoo kaalmaysanayna oo arrinkeennu yahay inaan ku dhawaaqno laa xawla walaa quwata ilaa billah ayaanu mawduuca gudagelaynaa allah hadduu yidhaha subxaanahu wa tacaala xaydka macnihiisa waxaa la yidhaha xagga luqada carabiga marka loo laabto waa saylaanu shay shay dureesigiisa iyo socodkiisa ayaa lagu magacaabaa xagga sharci ahaan xaydka waxaa la yidhaha dhiig haweenta ka soo diriyo ka yimaada oo dabeecaddu keentoo rabbi ku halgay dabeec ahaan baa rabbi ugu dabeeceeyey sabab la-aan ayuu ku yimaadaa awqaad awqaadaheeda ka mida oo macluuma ayuu yimaadaa oo aan la taxdiidin waa dam dabiici oo macnaha lagu khalqay dhiigga asaga ah sababta uu ku yimaadaa jiro ma ahan jareexana ma ahan ilmo ay gabadhu dhicidana ma ahan ilmo dhashana ma ahan dhibaato kaloo jirkeeda gaartana ma ahan ee waa dam ilaa uu ku khalqay subxaanahu wa tacaala oo wax kalou sababsaday aan la arkina iska imaanaya waxauna dhiigga asagaa isku khilaafaa xaaladda inanta say isu beddesho iyo bay-ada inantu ay ku nooshahay waxaa kaloo dhiiggaas isku khilaafaa jawiga ay gabadhu ku korto gabow iyo kulayl waxa uu yahay hadday raaxa ku korto iyo hadday dhibaato ku korto oo mar walba waxaad arkaysaa nafaqada inantu hadday saa-i tahana waxaa laga yaabaa in dhiiggu soo degdego farano badan yahay haddii nafaqadeedu ay yar taho dhibaato badan haysatana in dhiigga asaga uu soo daaho ama isbedello badan inay yimaadiin waxaad arkaysaa dumarka dhiiggu ku dhaco inay aada isu khilaafsan yihiin iskhilaaf aada iyo aada u fara badan oo daahir ah oo kala fog waxaadna eegaysaa markaad arrinta ayada aada u dhex geshid qayb walbee dumarka ka mid a ee meel mucayana ku nool xaydka ay xaydaan inuu ka bedelayay midka kale wakhtiga uu dhiiggu ku dhaco ha noqoto ama habka u soconayo iyo muddada uu soo laalaabanayo xilmadiisa rabbi baa garanaya subxaanahu wa tacaala waxuu rabbi ka dhigay ilmaha caloosha ku jira oo hooyadu ay caloosha ku qaado inay cunto cunaan qada ah ooy kale yacni cuntadaas ay uga timaado bannaanka ma suuro gasho sidaa darteed hooyada caloosheeda dhexdeeda ayuu rabbi uga sameeyey nafaqo ay ilmuhu qaataan nafaqadaas ayadaana waxay ka timaadaan hooyadu waxa ay iyadu qaadato marka dhiigga asaga ah waxuu kamid yahay waxyaabaha loogu talagalay inay ilmaha xuduntooda ku socdaan oo rabbi ku nafaqeeyo subxaanahu wa tacaala waxyaalo kamida weeye waxaana daa'iman badan hadday haweentu ilma caloosha ku qaado ma haysho ilaa naadir maahane waa sida aqlabkaa hadday ilma caloosha ku sido dhiigga xaydku waa yaryahay laakiin waa suuro gashaa inay xaysho sidaan ogaan doonaba haddii rabbi qadaro subxaanahu wa tacaala midda ilmaha nuujinaysa ee murdicada ahna xaydkeedu waa yaryahay weliba mararka ugu sii horreeya ilmaha nuugmadu ay bilaabaan aad baa dhiiggu u yaryahay xaydka inuu ka yimaado inuu ka yimaadaa mustaxiil ma ahan oo waa arrin dhacda kana dhacda dhicina karta laakiin ma badna aqlabiyadda dumarka markay ilma caloosha ku sidaan amay ilma nuujinayaan dhiigga xaydku ma yimaado laakiin inuu yimaado wax diidaya ma jiraan oo inuu imaan karo ayaanu ogaan doonaa haddii rabbi qadaro subxaana wa tacaala halkaas waxaan ka ogaanay macnaha dhiigga xaydku waxa uu yahay waa dhiig aan cudur ku imaan waa dhiig aan nabar ka imaan waa dhiig dabeeca uu rabbi ku khalqay dumarka ah waana dhiig loogu talagelay ilmaha inuu qado u noqdo oo awqaadaha ay hooyada ilma caloosha ku sida ama ay nuujinaysa aada ugu yar inuu dumarka ka yimaado iskuna khilaafo dumarku bay-ooyinka ay ku kala nool yihiin iyo jawiga ay ku koran ay joogaan sidaas ayuu isu khilaafsan yahay kaas ayaanu ogaanay marka waxaanu u soo gudbaynaa wakhtiga uu ku bilowda dhiigga xaydka haweenta iyo muddada uu hayn karayo
haddaba qaybta hore haddaanu eegno waktiga uu ku bilowdo sida gaalibka ah oo macruufka ah oo loo badan yahay dumarka dhiigga xaydku wuxuu ku bilowdaa laga bilaabo sagaal sano ama laba iyo toban sano waxuu la wadaa ilaa konton sano waa sida ay ugu badan yihiin dumarku waa sida aqlabka ah waxaa dhicin karta konton sano ka gadaal inay haweenaydu xayso waa suuragal wax diidayaana ma jiraan arrinka isaga ah baldela isha waxaa laga garan karaa inuu imaanayo konton sano ka gadaal laakiin sida dumarku u badan yihiin konton sano ka gadaal ma xaylaan arrinka kale waxa weeyaan waxaa suuro gasha yacni laba iyo toban sano ama sagaal sano ka hor inuu dhiigga xayd ku bilowdo oo sanad la odhan karo sanad hebel ka hor kuma dhicin kara ma lahan maxaa yeelay wax daliila oo xadidaya oo ku soo arooray lama hayo arrinka kanbacdama arrin loo baahanyay ou yahay haddii ay danu ku jirto in la xadido rabbi isagaa xadidi lahaa rasuulkiisaa caddayn lahay sala allahu calayh wasalam lama hayo wax daliila oo kitaabka iyo sunnada ku sugan oo laga qaadan karo ama sheegaya sagaal sano inta aysan gabadhu gaarin dhiigga ku dhaca inuusan xayd ahayn laakiin muslimiinta ayaa u badatay dhiigga xaydka calaamooyinkiisii haddii laga helo waxaa wanaagsan in xayd lagu tiriyo laakiin culammadu waxay u bateen sagaal sano wixii ka yar inaan xayd lagu tirin konton sano haweenta hadday gaarto inaysan xaylin ayay culammadu sheegeen laakiin daliil lama aysan imaan idan konton sanaa tiriyo lixdan sano iyo toddobaatan sano wuu gaari karayaa wax diidayana arrinkaa ma lahan marka sanad loo xadiyey inuusan dhaafaynin ama sanad loo xadiyey inuu ku bilaabanayo wax daliila lama hayo liajli haadaa culammadu way isku khilaafeen masaa'ilkaa waxay yidhaahdeen nimanka muslimiinta ee muxaqiqiinta qaarkood waxaa xaqiiqadu tahay oo ay runtu tahay khilaafka asaga in indhaha laga laabto oo dhiigga wakhtigu inanta ku bilowdo oo la arko loo qadariyo xayd inuu yahay wakhtiga uu ka go-ayana aan wakhti gaara loo samaynin oo laleeyahay islaamta xaydkii way ka quusatay oo waxay noqotay yani aisa mitaal xaydka mid ka quusatoo kale lama hayo daliil arrinkaa ka warramaya sidaa darteed markay inantu aragto dhiig dhiiggaasi waa xayd sagaal sano ha ka yaraato ama konton sano ha ka badnaato dhiiggaa markay aragto hadduu dhiigguba dhiigga midabkiisii uu leeyahay xayd weeye axkaamta xaydka allah iyo rasuulkiisu waxay ku xidheen helitaan la helo allah ma xadidin rasuulku ma xadidin oo qofka midu taxdiid uma samaynin yanii taxdiid waxa la yidhaha looma samaynin xaydka muddada uu ku imaan karo iyo muddada la leeyahay ka gadaal kuma dhicin kara keenta allah iyo rasuulkiisa ahakoonna ma samayn taxdiid ma lahan sanad mucayana looma samayn oo la leeyahay sanadkaasaa loo laabanayaa idan haddaan sanad mucayana loo samayn oo aan daliil loo haynin waxaa muslimiinta waajib ku ah gabdhaha muslimaadkaana laga doonayaa helitaanka dhiigga la helo inay u laabtaan maxaa yeelay dhiigga waxaa lagu xidhay axkaamtiisa iyo waxaa la doonayo helitaankiisa oo kali ah sanad mucayana in loo xadidoo la yidhaha sanad hebel ka hor ma bilaaban karoo la jesmiyo waa loo batay in la yidhaahdo maahan oo go-aan laga dhigo oo la yidhaha sagaal sano ka hor kuma dhicin karo ama la yidhaha konton sano ka gadaal ma hayn karo daliil bay uga baahan tahay kitaabka iyo sunnada in lala yimaa lagala yimaado kitaabka iyo sunnadana wax daliil ah oo ku soo arooro mawduucaasu ma jiraan marka rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala yaan la jidaysan cibaadana laga dhigin waxaan daliil iyo diinta meelay ku soo arooreen lahaynin rabbiga idin khalgana ka cabsa waa xagga ilaaliya taasi waxay ahayd yacnii marka uu ku bilaaban karayo oo ah sanadka ama sanadka ugu dambeeya aysan ku dhici karaynin qaybta labaad waxa weeye muddada uu hayn karo waa dhiiggii hadduu ku dhaco imise maalmood ayuu socon karaa inta maalmood uu socon karo wax daliil ah oo xadidaya oo ku soo arooray lama hayo culammada waxay leeyihiin qaybo ka miduhu yani habeen baa ugu yar iyo maalin qaybo ka midu waxay leeyihin shan iyo toban baa ugu badan wax daliila culammadu lama aysan imaan mawduuca sidaa darteed ibnu mundir ninka la yidhaha wuxuu yidhi daa'ifo culammada ka mida warka ay tiri ayaa ugu saxiixsan oo ah dhiigga inta ugu yar iyo inta ugu badan wax xad la yidhaah oo la xadiday ma lahan qowlka noocaasa hadalka daarami ayuu lamid yahay waxaana warkaa qabaa ninka la yidhaha shaykhulislaam ibnu tiimiya waana warka sawaabta ah oo runta ah oo kitaabka iyo sunnadu haddaysan dhihin intaasoo maalmood ayuu hayn karaa ama intaasaa ugu yar ama ugu badan idan waxaa loo celinayaa helitaanka dhiigga haddiiba la helayo inuu istaagi diida mahane xayd inuu socdo ayaa la garanayaa marka kitaabka alla iyo sunnada nabiga dalaa'isha ku soo aroortay bal haddaba aan eegno waxa dhiigga lagu xidhay inay helitaankiisa yihiin daliilka ugu horeeya rabbi waxau yidhi subxaanau wa tacaala wayas'aluunaka can ilmaxiidi quduwa xadan factazilu nnisa'a fi lmaxiid walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna allah subxaanau wa tacaala gaayada waxau ka dhigay inanta ay ninka ugu banaanaan karto maalna ma sheegin walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna buu ilaa ay ka daahir noqonayaan halkaa waxaa laga gartay inuusan alla odhan hameen iyo maalin hadday soo tagaan amausan odhan saddex maalmood amausan odhan shan iyo toban maalmood amausan odhan shan beri laakiin gaayadii xukunka alla waxau ka dhigay xaydka joogitaankiisa iyo weyntiisa xaydka haddii la helo xukunkii waa joogaa oo inantii weli xayd bay qabtaa xaydka haddii la waayana inantii daahir bay noqoto dhiigga xaydka axkaamtiisii way suushay macnaha meesha yaallaa sidaa weeye haddaba dumarka muslimiaadka ah rabbigood ha ka baqeen oo haw dhega yeesheen nusuusta sida ay tahay oo kali ah rabbi markii uu nabiga ku yidhi sala allahu calayh wasalam dadku waxay kaa waraysanayaan dumarka xaydka qaba jamaacooda iyo arrimahooda waxu alla yidhi waxaa ku tiraa xaydku waa dhib qofka dhibaya oo aan dumarka lagu jamaaci karin ee ka fogaada markay dhiigga xaydka qabaan inay jameecdaan wax wax cuninina lama dhihin oo wax cunitaanka lama diidana iyo la jiibsiga jameeca bis baa la diidayaa ha u dhowaanina ilaa ay ka daahir noqonayaan ayuu rabbi yidhi subxaanau wa tacaala rabbi marka u arag gaayada oo wax ku xidhay waa duhri waa in dhiiggii la waayo dhiiggii haddii weli la helayo xaydkii waa jiraa haddii dhiiggii la waayo waqtigiisii waa dhammaaday macnuhu sidaa weeye daliilka kale waxa weeye xadiidka ku sugan muslim nabiga sala allahu calayh wasalam caaisha waxau ku yidhi ayadoo xayshay oo awal xarmaneed xaj iyo cumro iyo iyadoo xarmaneed bay xayshay waa markii xajidawadaha la soo xajiyey waxaana la sheegay markii hore inay xaj iyo cumro soo xarmatay laakiin markii dambe ay cumro ugu tala gashay ilaa rasuulku waatuu dadka ku yidhi xajkiina cumro u badala marka rasuulku wuxuu ku yidhi ifcalii maa yafcalu alxaaj gayra allaa taduufii bilbeyti xataa tadurii u fiirsa hadalka isaga ah wuxuu yidhi qofka xaajigaa wax walbou sameeye sameey laakiin beytka allah isku dawaafa ilaa aad ka daahir noqonaysid rasuulku gaayada maxuu ka dhigay loogu diidayo wax daahir noqosho ha la gaaro ma dhihin shan beri ka gadaala daahir noqon doontaa sug ma dhihin toban beri ma dhihin hal beri ee wuxuu yidhi ilaa aad ka daahir noqonaysid halkaa waxaa laga gartay dhiigga intuu jooga ciladii waa joogtaa dhiigga haddii la waayana ciladii way dhammaatay macnuhu sidaa weeye marka waxaa riwaayada gabal sheegayaan markii yowmu naxriga la gaaray maalintii tobanaadka weeyaane inay daahir noqotay rasuulka sala allahu calayh wasalam yani kuma uusan xirin arrimaheedii iyo waxyaalihii loo la dhahaya dhiigga ayaa lagugu diiday sida dawaafkoo kale lama dhihin maalmo mucayan ah ee xataa tadwurigaa laga gaayaa laga dhigay gaayada wax diidmadu waxay ku xidhanta duuri in la gaaro sidaas darteed gaayada lagama dhigin zaman mucayan ah waqti mucayan ah xukunku waxau ku tacalluqayaa xaydka helitaankiisa iyo weyntiisa khalaas sidaa weeye arrintu wax kala ma jiraan meeshaas waa inay sidaa gartaan dumarka islaamkaa waa inay sidaa fahmaan nimanka muslimiinta oo ayagu dumarka qaba ama inay waxbaraan doonaya taas ayaa la doonaa wax kala ma jiraan rasuulka sala allahu calayh wasalam sida bukhaari ku sugan waxau caaisha ku yidhi intadirii fa idaa dahurtii fakrujii ilaa tanciim u sug bou yidhi markaad daahir noqotidna oratan tanciim aad markaad daahir noqotid buu yidhi sala allahu calayh wasalam ma uusan dhihin marka intaasoo maalmood joogto marka taxdiidkan dhiigga la leeyahay intaasoo maalmood ina tahayn karaa hameeniya maalinba ugu yar oo go-aanka laga gaarayo sida dumarka ugu badan oon ku aragnay ha yidhahdeen culammadu laakiin go-aan in laga gaaro wax daliila ma lahan sidaa waa inay la socdaan muslimaadku wax daliila oo ku soo aroora ma lahan fa idaa dahurti ilaadu waa shardiyo dahrigaaga marka la helo wuri orod bax salawaatu ullahi wasalaamu calayh gaayadii manciga duhri baa laga dhigay zaman mucayana maya marka sidaa ha la garto ha lagu socdo arrinta kale waxa weeye meesha taalla dadka wax taqdiiriyey oo tafsiilaadka sameeyey oo culammada ah oo masaladan ayada inay taxdiidiyaan isku dayey waxa ay wax ku taxdiidinayaan kitaabka alle kuma sugna sunnada rasuulkana kuma sugna sala allahu calayh wasalam wax taxdiid la yidhaah ayadoo loo xaajo leeyahay bal ay daruurato aad loogu baahnaa in la caddeeyo dhiigga kan waqti loogu talagalay hadduu jiro maxaa yeelay dhiigga kan wuxuu ka mid yahay waxyaalaha bani aadamka rabbi la xiriiriyey oo daa'iman caddayntooda la doonayo marka waqti la leeyahay intaas ka badan inanta ma hay karo hadduu jiro ama la leeyahay intaas ka yar inanta ma hay karo wixii ka yar xayd maahan hadduu jiri lahaa ama dan wacatay ay jirto rabbi asagaa caddayn lahaa rasuulka asagaa bayaanin lahay sala allahu calay wasalam hadday arrinku sidaa yahay waxaa waajib ah rabbi in lagu caabudo waxaa kitaabka laga fahmay iyo sunnada nabiga sala allahu calay wasalam wax walboo cibaado ah oo taxdiidkeeda iyo sohdibaynteeda loo baahan yahay iyo shay walboo loo baahan yahay in meel lagu xidho allah baa bayaaniyey rasuulkiisaa bayaaniyey sala allahu calay wasalam bayaan daahir ah oo axad walba oo diinta doonaya oo ka qaadan karayo xaydka dhiiggiisa haddii laleeya maaliheblayousan dhaafin ama maalihebla ka yani soddon saac ka yarmahay kara inanta sida salaada arkaanteeda loo caddeeyey oo soonka loo caddeeyey oo nikaaxa loo caddeeyey oo jaraexada iyo dalaaqa loo caddeeyey oo dhaxalka loo caddeeyey ayaa loo caddayn lahaa waxaad arkaysaa salaad walba oo la dukado arkn rukuucdeeda iyo sujuuddeeda iyo arrimaheedao dhan nabigu wou bayaaniyey sala allahu alay wasalam sekada oraha ay ku waajibaysaa intay la egyihiin qadarka laga bixinayo waa la caddeeyey sidaas ayaa loo caddayn lahay dan u cadtay hadday jirto in la caddeeyo iska day wax kale suulida marka la gelayo aadaabta lagu galo wou caddeeye rasuulka alle sala allahu alay wasalam marka wax la cunayo aadaabta wax lagu cuno wou caddeeye rasuulku sala allahu alay wasalam allana qur-aanka markuu soo dejiyey wuxuu yidhi wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay waxaan dushaada ku soo dejinay kitaabka kan qur-aanka ah oo qaybaha badan shay walba isagoo caddayn u ah oo lagu bayaaninayo wax walbee qur-aanku mujmal u sheegay rasuulkuna uusan tafaasiil ka bixin sidoodaa lagu qaadanaya inantii dhiiggaa ku dhacay wou kuna cabis waa dhamaatay waa ka goay hadda markuu ina ka goa la ogaadana waa ka goa khalaas laakiin haddii uu ka yaraado maalin ama hadduu ka bato yani shan beri xayd ma ahan sheekadaas ayadaa xaggaa la geynaya imaamu shaafici raximahullah markuu masaladan ka hadlayo wuxuu yidhaahdaa dumarka markaan raacraacnay oo warwaraysanay waxaan aragnay inta ugu yaroo dhiigga uu ka soconaya inay ku sheegeen habeen iyo maalin inta ugu dhexaydana ay ku sheegeen toddoba beri inta ugu badneed oo gabaru tiri dhiigu ay hayana inay tiri shan iyo toban beri waxaan weydiinay buu leeyahay gabdhihii shaam ku noolaa kuwii masar ku noolaa kuwii ciraaq ku noolaa kuwii ku noolaa yaman iyo xijaas qaybaheeda kale sidaas ayuu leeyahay istiqraac waan raacraacnabuu ku leeyahy waan wey weydiinay laakiin kuma dhahayo daliil baan ka gaarnay iyo go-aan kama dambaysa sidaa darteed dadka wax taqdiiriyey oo tafaasiisha la yimid haddii aan kitaabka alle iyo sunnada rasuulka laga helay sala allahu calay wasalam tafaasiishii halkaa waxaa nooga caddaaday xayd waxaa la yidhaahdaa inay ku xidhan yihiin axkaamtiisu helitaan iyo weyn axkaamta sharciga oo xaydka waxay ku xidhan tahay in la helo ama in la waayo haddii la helo waxyaalihii mamnuuc ay mamnuuc bay noqonayaan haddii la waayo wixii darti lagu diiday ayaa la ogolaanayaa macnaha meesha yaallaa sidaa weeye axkaamta sharciga oo dhanna laa tahbut ilaa bidaliili sharci daliil sharciya mooye si kale uma sugnaan karto mana la yeelayo qof inuu sheego ou yidhahdo xugum weeye daliil sharci ah oo ka ahaaday min kitaab illah wa sunnati rasuulihi sala allahu caleyh wasalam ayaa xukunka sharcigaa ku sugnaan karaa wuxuu kaloo ku sugnaan karaa ijmaac macluum ah oo nas ku tiirsan oo in lagu ijmaacin la ogyahay ayadoo masalada ijmaac ay masale khadiira tahay oo dad badan ay kula yihiin masalada waa ijmaac muslimiintuna ay tobar wugaysan tahay waayo ijmaaca sida lagu ogaado masalada in lagu ijmaaca si halisa ah waa masaa'ilka la deliishado kuwa ugu dhibka badan oo ijmaacu ka mid yahy waayo see lagu ogaana oo dadka dhan muslimiinta oo diinta yaqaan inay ku koransan yihin masalada ogaalkeeda waa adag yahay ilaahay culamada qaar yidhaahdeen bacda saxaaba lama ogaan karo masalada in lagu ijmaacay oo ijmaacnama diideen waxaa soo raaca qiyaaska saxiixa ah oo asagu meel wanaagsan haysta ayadoo culammada qaarkeedna ay arrinkaa ka hor yimideen marka isimka xaydka waxaa lagu xiray axkaam fara badan oo kitaabka iyo sunnada ku sugan oo laleeya waxaana ma samayn karto waxaana weyeeli kartaa lama xadidin aqalkiisa iyo agsarkiisa midda kale lama sheegin oo hal daliil lama hayo dhiigga markuu inanta ka go-o iyo marka kale ku soo laabanayo inta udhaxaysa saddex arrimoodba lama xadidin oo lama hayo marka uu dhiiggu inanta yani inta ugu yar oo maalmadu hayn karo iyo inta ugu badan iyo inta maalmood uu ka maqnaan karo saddexduba taxdiid diinta kuma lahan sida aysan taxdiid diinta ugu lahayn sanada uu ku bilaaban karo iyo sanada ugu dambayda inantu dhiig aysan uusan dib uga imaan karin markay gabowdo oo kale midaala sida culamada gabal ay ugu xadideen oy dhaheen laba iyo toban sano ugu yar intuu ku bilaaban karo gabalna ay sagaal sano dheheen kuwa sagaal sano yidhi ayaana ugu badan baa la leeyahay ayna markaa ku xadideen konton sano ugu dambaydo kadib ma hayn karayo arrinkaas oo idin wax jira maahan waa masaa'ilka ilaahay hadda aan la xadidi karin shan masale oo aan la xadidi karin oo aan daliil loo hayn ee ku xihan helid iyo weyn baan sheegnay waa waktiga uu ku bilaabanayo sanadka iyo sanadka ugu dambeeya oo laleeyahay hadday da'daa gaarto gabadha xaydama kama imaan karo daliil looma hayo waxay ku xihantay helid iyo weyn waxaan kaloo daliil loo hayn maalmaha ugu yaro haynayo iyo maalmaha ugu badan oo haynayo waxaan kaloo daliil loo hayn inta maalmooduu xaydka inanta ka maqnaan karo maantoo kaleo ka goo bishu toban tahay ilaa bishu ka dhammaanayso kuma soo laabanaya lama ohan karo shan beri ka gala waa soo laaban karaa wax daliila oo diidayaana ma jiraan sidaa darteed bukhaari waxau qoray in ay suuro gasho bil dhexdeed saddex jeer inaynta inta dhiikada ku dhaco inay ka maydhato ka barar rabato ee ciddadii dhammeed ay ugu dhammaato bisha kaliya bukhaari baa saxiixiisa ku qoray ibnu siriin ninka la yidhaha marka la weydiiye waxuu sheegaya sida bukhaari ku sugan masaladan ayadaa dumarka u deeya dhiigga inay heleen iyo inuu ka maqnay ayagaa naga og annaga naguma dhicin war kama haynaba oo intuu yani maqnaa kale ma ogin laakiin ayuga hala weydiiyo ma kugu dhacay waa igu dhacay ma kaa go-ay waa kaa go-ay khalaas intaas hagu socota buu yidhi laakiin in la tahdiidiyo iyo in la yidhaahdo saddex maalmoodoo ka maqnaan karaa iyo labaatanoo ka maqnaan iyo daliil arrintaas looma hayo marka ha laga fiirsado oo rabbi ha laga baqo subxaana wa tacaala midda kale qiyaas cajiiba ayaa halka ka yaala qiyaasku waxa weeye xaydka markuu rabbi cilaynayey diidmada dumarka la diidaya in lagu jameeco waxau yidhi waa ad xaydka haddii la helo fal adaa mawjuud dhibkii wow joogaa maanta koowaad iyo maalinta labaad maalinta afaraad iyo maalinta shanaad farqi ma lahan wax lagu kala qaadin karaa ma jiraan midda kale xaydka waa adigow alla yidhi subxaana wa tacaala ma uusan dhihin xaydka sanad hebelle bilaabanaya ayaa ad ah mana uusan dhihin sanad hebel markii la gaaro wixii ka dambeeya dhiiggii yimaada ad maahan balse xaydka helitaanka la helo waa ilo caddaynaysa dhibkii inuu joogo waliajli haadaa waxaa la doonayaa inaan maalinna loo xadidin oo aan la dhihin haddii saddex maalmood la gaaro la dhaafo dhiigga soconaya xaydaan la odhanin war haddii dhiiggii wou joogaa dhiigga hadduu joogana quluwa adan baa taala oo dhib ahaantiiba weli u yaallaa marka yaa idinku yidhi maalmaha u qaybiya hadduu dhiiggu istaagi diido gabadha isaxaabo noqoto dhiiggeedu soconayo dalaa-il baan u ogaan doonaa imaanaysa haddii rabbi yidhaha subxaana wa tacaala laakiin taxdiidkan kale ha laga dhaafo rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala arrinka kale meesha yaallaa waxa weeye culamadii dhiigga xadidaysay bacdama ay iskhilaafeen oo gobolkood ay ku khada'een oo gobolkood ay dhaheen sawaabtu waa saatan oo ninba wax sheegtay waxaa marka arrinta ugu wanaagsan ay tahay iyo qowlka ugu raajaxsan haween alla haweentii aragta damka dabiiciga ah oo rabbi ku khalqay oo sababta keenta aysan jareex ahayn oo aysan xanuun kala ahayn fa dhiiggaa asagaa waa damul xayd ayadoon lagu qadarayn saman ayadoon lagu qadarayn sanad dhiiggaasna in alla intuu inanta hayo xaydkii ayay ku jirtaa inuu go-i diido maahane hadduu go-i diido o istaagi diido dhiiggu waxau isu bedelayaa istixaada macnihiisu waa isbedelayaan laakiin dhiiggii hadduuba go-ayo ou kala go' leeyahay maalmo yar oo tirsanna uu soconayo oo taxdiidsan taxdiidkoodana aan qofna xadidi karin laakiin tiradooda la garanayo dhiig xayd baa laga dhigayaa ama hadduu faraha ka bato dhiigga istaagi diido arrinku waa isbedelin waxuuna noqonayaa dhiigga inuu yahay dhiig ma garanaysaa ah istixaada sidaas waa in qof walba ogaataa oo rabbi laga bagaa subxaana wa tacaala dhiigga xaydka waa dhiig yimaada oo sababta uu ku yimid aysan ahayn xidid inuu ka soconayo jareexa inuu ka soconayo jug inay inanta ku dhacday waa iska yimid sidaas ayaa loo garanayaa dhiigga xaydku inuu yahay waana qowlka sawaabta ugu dhow oo ugu wanaagsan ee culammada muslimiinta ee nusuusta ilaalisaa si gaara weliba ay ugu dadaaleen waana midka u fududaynanta mar walbaba laakiin in la yidhahdo kanaxayl maa kanaxayl weeyo oo hadda dhiiggii lagu wareersho arrinkaa meesha kuma jiro islaam baa maqlaysaa lagu leeyahy waa mutaxayira waa la wareershay meel ay u dhaqaaq la yidhahdo wax taxayur la yidhaha ma jiraan wax walba bayaan iyo daliil baa loo hayaa wixii bayaan iyo daliil aan loo hayna sida ay u yihiin baa lagu soconayaa oo macnaha aan diinta taxdiidka lagu samaynin maxaa yeeley rabbi wuxuu qur-aanka ku yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj rabbi dushiina diinta xaraj iyo olays ugama dhigin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ina addiina yusr walan yushaada diina axad ilaa qalaba fasadiduu waqaaribuu waa xadiis saxiixa ku sugan marka rabbigiin ka badla subxaana wa tacaala oo si dhaba u ilaaliyo diintatan yaana lagu cayaaran xagu sida uu yahay waxaan ogaanay inaan dhiigga la taxdiidi karin sida ugu fudud oo inantu dhiiggaan inuu caafimaad caafimaad uga yimid ay ku aragtana dhiiggii waa xayd taxdiid wax la yidhahna ma jiraan diinta islaamkuna xaraj maahan waa yusri rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam qofka isku adkeeya gaayib bay ka noqon sawaabta laasima xagga ilaaliya dhexdhexaadka ku shay lama dooransiin haddii la dooransiiyana ka fudud ayuu dooranayay sidaas ayayna xaqiiqadu tahay marka arrinka asaga ah bal ha lagu socdo oo alla ha laga bogo subxaana wa tacaala waxaa kuu soo haray haweentu ayadoo uurla inay xaysho iyo in kale sida qaalibka ah oo la ogyahay ay ugu badan yahay dumarku haween uur leh iyo haween ilma nuujinaysaa labaduba ma xaydaan waa sida badan oo aqlabka ah waayo imaam axmed wuxuu yidhi dumarku waxay ku gartaan inay ilma xaloosha ku sidaan dhiigga xaydku inuu ka go'o haweenta marka xaamilada ah hadday dhiig ka yimaado dhiiggaasu inuu xayl yahay wax u diidayaa ma jiraan amaa dhiiggu hadduu ka yimaado maridda ay dhalayso maalin ama laba maalmood ka hor markaana u la xiriiro waxyaalihii ilmaha lagu yaqiinay ee uu sidaa ku soco canugiina uu ku dhasho nifaas baa la odhanaya waa dhiiggii dhalmada ilmaha inta aysan dhalan ka hor maalmo dhiiggii yimaada oo wax xiriir iyo cilaaqo ah aan la lahayn xagga ilmaha calaamadii ilmaha aan lagu haynin dhiigga asaga ah culammadu way isku qabteen ma dam fasaad ahaa mase waa dam xayl ah sida raajixa ah oo marka aad loo akhriyey oo loo eeg eegay runta u dhowaatay waa inuu dhiiggaasoo xayb yahay maxaa yeele dhiigga xaydka waa calaamo lagu garanayo dumarka inuu daa'imay ka yimaado dhiig kale ee dumarka ka yimaadana lama garanayo oon ahayn midka jirada ku yimaada istixaadada ah ama aan ahayn midka ilmaha ka dambeeya nifaaska loo yaqaano sidaas ayaa lagu soconaya dhiiggaas inuu xayd yahay waa sida ay doorteen culimmada in badan imaamu maalik shaafici iyo shaykhulislaam ibnu tiimiya waxayna yidhaahdeen waxaa halkaa laga gartay oo laga ogaaday dhiig walba ee inanta ka yimaada ee aan ahayn dhiiggii yani nifaaska dhalmada ka dambeeyey ama aan kii cudurka ku yimid ahayn inuu xayd yahay ayaa la garanayaa oo aan dam kale oo fasaan la yidhaahdo jirin sidaas ayay ku jawaabeen haddii dhiiggaas ay yidhaha marka waa xayd laba masalo ayaa ka dhalanaysa masalada koowaad waxa weeye haween dhiig qabta xayd ah in la furaa ma banaanayn oo xaaraan bay ahayd laakiin haweenta uur kale dhiigga xaydka ha ka socda hadduu doone waa la furi karaa waayo rabbi markuu dumarka ka sheekaynaya furiinkooda wuxuu yidhi fadalliguuhunna liciddatihinna waxaad ku furtaan dumarka ciddadooda ayagoo daahir ah oo aan lagu jamicin ha la furo haweenta uur kale ayada ciddadeedu waxay ku xiran tahay inay ilmaha dhasho sidaa darteed ayadoo dhiig ka soconayo in la furaa mamnuuc ma ahan oo dhiiggii xaydka oo weliba yahay maxaa yeele dhiiggan xaydka ayadoo ku ciddo tirsan mayso waa inay ilmaha dejidaa taas ayaana lagama maarmaan ah masalada kale waxa weeye haweenta xaamilada ah hadday xaysho oo dhowr jeer xaydkii inta ka yimaado hadba uu ka go'y ka mayrato uurba hadday leedahay ciddadeedii saddex xaydba ha ka timaadee ku go'i mayso oo waa in ay noqotaa aayaddu rabbi yidhi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun dumarka ilmaha caloosha ku sida ciddadooda waxay ku eg tahay inay ilmaha dejiyaan haddaysan ilmaha dejin yacni ciddadoodii weli way ku jiraan ilmaha markay dejiyaan ayay ciddadu ku eg tahay waa markay inanta ciddo tirsanayso ama ha la furo ama ha laga dhinto halkaas waxaan soo ogaanay kolka dhiigga xaydka la yidhaahdo inaan taxdiid loo samayn karin iyo waqti waktigaasuu inanta hayn karo iyo inta uu ka maqnaan karo iyo yani maalmaha uu hayn karo inta ugu badan balse waxaan ogaanay in mar kasta loo laabanayo wujuud la-aantiisa iyo joogitaankiisa waxaan u soo gudbaynaa waxyaalaha dawaarida oo ku yimaada dumarka xaydka marka ay qabaan waxyaalaha yimaada waxaa ka mid a siyaado iyo nusaan fii bacdi alawqaad waxaa dhici karta caadada inantu inay ahaan jirtay lix beri inuu dhiigu hayo ee uu mararka gabal ilaa toddoba beri sii wado ama toddoba beri ayay caadadeedu ahaan jirtay markaasii maantii dambe lix beri bay ku daahir noqotay ama shan beri bay ku daahir noqotay ama afar beri bay ku daahir noqotay arrinkaas waa arrin isbeddela oo dawaaric timaado ah qadiyadda labaad waxa weeye dhiigga awal wuxuu ku dhicin jiray inanta bisha aakhirkeeda bisha awalkeeduu ku dhaxay ama wuxuu ku dhici jiray bisha awalkeeda bartankeeda isu bedelay arrimaha sida laga yeelayo culammadu way isku qabteen sida rasmiga ah oo raajixa ah dhiiggii markii la helo waa la helaa bis way dhammaatay waana dhicin kartaa isagoo toddoba beri awal hayn jira inuu shan beri uga go'o isbeddelkaas inuu yimaada mustaxiil ma ahan waana wax dhicin kara wayna ku soconaysaa isagoo shan iyo tobanka bisha ku bilaaban jiray inuu kowda bisha ku bilowdana way dhicin kartaa axkaamta sharciga waxaa lagu xiray oo xaydka ku saabsan helidda dhiigga iyo weyntiisa haddii loo baahan yahay mawduuca kale in bayaankan laga sii bixiyana waa la bayaani lahaa maxaa yeelay ma bannaana taakhiirulbayaan can waqtihi bayaanka in laga akhiro waqtiga loo baahanyay ma bannaana sidaa darteed inan walboo muslimanahay hadduu bisha shan iyo tobankeeda ay caado ku ahayd inuu dhiiggu kugu dhaco labaatankeedana uu kaa go'o ee uu inta isbedelo kowda bisha kugu dhaco saddexdeedana kaa go'o xaydkii inuu sidaa yahay la soco hadduu awal shan beri ku han jiray ee maalinta dambe uu toddoba beri ama sideed beri ku hayana hala yaabay ee sidaa ku soco macnahaas ayaa saxiixa waxaana la doonaya arrinku inuu sidaaya inaad garatid waxa lagu soconaya inay noocaa yihiin qadiyadda kale waxa weeye dhiigga sufro iyo kutro dhiig la yidhaahbaa jira oo boor iyo madow ah oo ay inantu aragto oo u eg biyaha wasaqda ah ama boorboor kale xaydka dhiiggiisu intuu soconayo hadduu dhiiggaasu yimaado dhiiggii xaydka ongoyn xayd baa lagu tirinaya axkaamtiisa markay daahir noqoto ka galaan hadduu yimaadana xayd lagu tiri maayo waxaana loo daliishanayaa umucadiyo inanta la yidhaha ee saxaabiyadda ah hadalkii ay tiri kunnaa laa nacudu sufra waalkudrati bacda duuri shay-a ma aanan ahayn kuwa ku tiriya dhiigga sufrada ah oo isagoo u dhexeeya madowga iyo waxa lamidka ah iyo dhiigga kudrada ee kasii bedelan karaa oo markaan daahir noqono ka gadaa laga yimaada waa dhiigga carunka iyo biyaha cadowga u eg shayna kuma aanan tiri jirin oo xayd kama aanan dhigi jirin xadiidka abu daawuud baa sanad wanaagsan kusoo saaray bukhaarina mucawad buu ku horay halkaa marka maxaa ka garatay waa markay daahir noqoto ka galaan hadduu yimaado inta dhiiggii xaydka soconayay oo inuu go-ay aan la helin hadduu dhiiggaasi ku daba xaydhsano xaydkaa lagu tirinaya laakiin haddii dhiigga xaydka oo go-ay ee markau go-ay ka galaan oo laga mayrtay dhiigga xarun xarunka waeg ou yimaado damulfasaad baa la yska odhanayaa iyo waxaan qiimalayno waa la yska dhaqi waana la dukanayaa macnaha meesha yaallaa sidaa weeye sidee baa lagu jamcinayaa hadalkii caaisha ay tiri dumarkow ha degdeginina ilaa aad xorta ka arkaysaan iyo hadalka umacadiya waxaa lagu jamcinayaa caaisha waxay dumarka kala hadashay dhiiggii adowsan weli idinka go-in ee dhiigga xarunka weeg uu idinka soconayo xaydkii baad weli ku jirtaan ee suga ilaa calaamo kale la helayo hadalka caaisha saas weeye hadalka umacadiyana waxay ula jeedaa marba calaamadii duhriga haddaan aragno dhiiggii naga go- ama uu naga engego ama xortii ay timaado ka gadaa wixii yimaadee sidaa u yaalay xayd kuma aanan tiri jirin sidaas ayaa labada arrimood ay kala yihiin bukhaari waxau qoray sida jismiga uu isagu gooyey caaisha inay dumarku u diri jireen daraja waana weelka la yidhaahdo baabka iyo wixii la mid ah waxayna ugu ridi jireen suuf ay dhiiggooda ku soo tiraan oo afaroo xayd ay ku taallo markay u diraan caaisha waxay ku soo odhan jirtay laa tacjalna xataa tarayna alqisata albaydaa ha degdegnina ilaa aad xunba aad ka aragtaan qasatalbaydada la sheegayo waa biyo cad oo riximka haweenta uu soo daadiyo cinda inqidaaci lxayd dhiigga xaydku markuu goo agteeda ayaa biyahaas ad riximku soo daadiya marka ilaa aad biyahaas ka arkaysaan ha degdeginina ayay caaisha tiri macnuhu waxa weeye dhiigga ka idinka soconaya carunka u eg hadduu dhiiggii xaydka la xiriiro suga ilaa calaamadaa laga gaarayo umucadiyana waxay ku tiri calaamadaas marka la arka ka gadaal oo dhiiggii uu ka go-a inanta dhiigga carunka u eg ee yimaadaa xayd ma ahan macnaha sidaas ayaa looga kala muraadayaa marka dumarka muslimaadka waa inay arrinkaa ilaaliyaan waxyaabaha daari ah oo dhibka keena waxaa ka mid a inanta dhiiggii xaydkaa ku dhacaya maalin waa ka go-ayaa maalin waa daahir noqonaysaa sidee baa la yeelayaa marka arrinka isaga laba xaalo ayaa loo kala qaadin inantii hadday daa'iman oo dhiiggaadu soconayo waqti walba maalinna waa goy maalin waa soo laaban sidaasoona markasta ku socdaa sida rasmiga waxaa lagu tirinayaa masaxaada inay tahay maalin waa soconaya maalinna wuu soo laabanaya laakiin waa dhowr maalmood waqti walba ma ahan xayd baan lagu tirin bay culammadu u bateen waa sida ay qabaan imaamu shaafici iyo rijaal kale ama imaamka leer axmed bin xambal iyo rag kale waxay leeyihiin xayd xayd baa xayd lagu tiri maayo waxaa laga dhigayaa markuu dhiiggu yimaadana xayd markuu go-ana yani inay daahir tahay arrinka asaga ah waxaa wanaagsan in la kala qaado haddii ay arrintu shan iyo toban beri iyo labaatan beri gabadha ku soconayso oo maalinna uu ka go-ayo maalinna uu kas kusoo laabanayo waa istixaaba maalmo aan badnayn oo muddadii xaydku hayn jiray ah ama u dhow haddii uu maalina haynayo maalina ka go-ayo saacada uu haynayo saacada uu kusoo laabanayo xayd baa lagu wada tirinayaa sidaas ayaana lagu xambaarin waa dariiqa ugu nabadgelyada badan leh waa marka la qaato ina diina yusr diintu waa mid fudud colaysna marka loogama dhigin marka xaaladda sidaan u kala qaadnay waa in qof walbaa gartaa dhiiggii hadduu iska soconayo oo bil ku dhowaanayo ama labaatan beri ama shan iyo toban beri iyo wax lamida inuu gabadhu maalinna baahirtay maalinna uu soo laabanayo dhiiggaas iyo waxa yimaado o dhan waa issaxaaba wuxuu hadday qadarkii xaydka muddo la-eg ay tahay oo aysan ka badnayn mitaana wax yar tahay ee uu saacada haynayo gelinka hore gelinka dambana ay daahir tahay ama maantao dhan uu haynayo caawoo dhan uusan imaanin beri subaxna uu bilaabanayo xayd baa lagu tirinayaa sidaas ayaa loo batay muran kale ayaa jiray culimmadu leeyihiin hadduu maantii oo dhan hayo maqribkii oo ka go-o ha mayrato salaaddii ceshaha ha dukato subxii hadduu kusoo laabtana ha iska deeda salaaddii hadal noocaasana wuu jiraa oo ay culimmada qaarkood sheegayaan marka waxaa arkaysaa masalada labada jaanibba daliil looma hayo ninka yar xayd ku wada tirina xagga fudaydka ayuu ka eegay iyo diinta yusrigeeda ninkaana xagga dadaalka ayuu ka eegay labada dariiq haddaad inaad ku dhaqantana mushkila ma jirtay culamadu leeyihiin arrinka kale waxa weeye inantii waxa uu dhiiggii waa u engegey oo waxaan ayuu meeshii ka engegey waxayna aragtay markuu dhiiggii meesha ka engegay ka gadaal ayay aragtay ruduubo meeshii ka qoyan waxyaalo qoyaana dhiig yar iyo carod iyo waxbay aragtay waa markay daahir noqoto dhiiggii go-ay ka gadaal xayd lagu tiri maayo sufradii iyo kudradii ayaa la haleeshiinayaa laakiin dhiiggii wuu soconayay mana aysan ogeyn dhiiggii inuu bay weliba markaa xoogaa yar bay wax istiri wow engegama halko isla markaasay waxay aragto qoyaan oo dhiig ah xaydkiina hadda wuu hayay qoyaan yar oo dhiig ah haddana isla markaa aragtay xayd baa lagu tirinayaa amaa markay daahir noqoto ka galaal oo dhiiggu go-o oy go-itaankiisa xagaysato oy mayrato ka galaal amayse mayra hadday doontee hadday carow yar aragto oo meeshii ka qoyan xayd lagu tiri maayo kudrada iyo sufrada ayaa la haleeshin oo kunaa laa nacudu lkudrata wasufra xadiidkaasa loo laabanaya marka dumarku bal inahaas ha ilaaliyeen rabbina ha ka badan subxaana wa tacaala waxaan soo ogaanay sida la odhan karo xaydka waktigiisa iyo xaaladihiisa iyo dawaarida imaanaysa ama arrimihiisu hadba sida ay yihiin wax ka mida waxaan u gudbaynaa marka inaan ka hadalno axkaamta xaydka axkaamta xaydku way fara badan tahay laakiin qayb ka mida ayaanu soo qaadanaynaa hadduu rabbi yidhaha subxaana wa tacaala waxaa ugu horreeya axkaamta ka mida waa salaada haweenta xaaidada dusheeda waxaa ka xaaraama salaada faradka ah iyo midda sunnada ah mid kamida inay dukataana ka ansixi maydo inay soo qallaydana waajib ku noqon mayso oo salaada mana dukan karto mana ku waajibayso ilaa ma dukan karto marka lagu yidhi waktigaa ka ansixi maydo weeye ku waajibi mayso marka lagu yidhahdana ma soo qallaynayso weeye soonku waa ka bedelan yahay soonka ma ma ay soomi karto laakiin waa ku waajibayaa oo macnaha way soo qallaynaysaa laakiin salaadu mana la dukan karo mana ay waajibayso dhiigga xaydka waktigiisa oo ma suuro gasho arrinka asagaa rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaa uga hadlay axaadiis saxiixa waxaa u diiday dumarku inay salaada dukadaan waa laga mamnuucay caaisho ayaa waxaa u yimid inaan way weydiisay waxay tidhi maxaa soonka loo soo qalleeya salaadana loo soo qallay waayey caaisha waxay ugu jawaabtay kunnaa nu'maru biqadaa'i soom walaa nu'maru biqadaa'i salaad waa xadiis saxiixa ku sugan waxaa nala amri jiray inaan soonka soo qallayna salaada qallaheedana nalooma diri jirin rasuulkuna markuu dumarka ka sheekaynayay xagga diinta ducfiga uga jira wuxuu yidhi alaysa idaa xaadad lam tusalli walam tasum xadiis saxiixa ku sugan weeye sow ma aha inantu hadday waktiga xaydka gaarto inaysan soomin salaadana dukan marka dhiiggu soconayo marka dhiiggu soconayo marka qof walboo muslima rabbi ha ka bogo hana dadaalo inanta muslimadaa salaado ka ansixi maylo bilkulliyada hadday xayd qabto arrinka asagaa waa in la gartaa allana laga baqaa subxaana wa tacaala waxaa jinjina oo arrinkaas iskula mid ah xaydku ama ha ku dhaco waktiga awalkiisa ama aakhirkiisa ee salaaddii waktigaa ka ansixi maydo laakiin salaaddii watiga wakti la dukan karo markii ay joogtay oo waktigii galay oo waktigii markuu galay aysan weliba dukan haddii xaydku ku dhaco salaadaas inay soo qallaydaan lagu leeyahay salaada waktigeeda markuu sii dhammaanayo haddii dhiigku ka go-o inay salaadaas soo ay dukato ayaa lagu leeyahay waxaana loo deliishaday xadiidkuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam man adraka ragcatan min asalaati faqad adraka asalaa ragcad salaada kamida qofkii waktigeeda ku dukada oo haleela salaada wou haleela hadalkaa uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ayaa la xujaysanayaa oo la deliishan xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray waxaa laga fahmay yacni ragco kaamil ah wakti laga dukan kara ka yar haddii aad ayga yani wakti ka yar haddii dhiigku ka go-o ama waktigii marka la gaari rabo oo aan weli la gelin ama la galay ee aan qadar dhaacaan la joogin oo xaydkii ku dhaco salaada lagama rabo salaadaas ayadaa lagama rabo macnaha meesha yaallaa sidaa weeye waxaa lagugu yidhi waktigii oo ay ka dhiman tahay hal ragco oo kaamila inta laga dukado haddau dhiiggii go-o waa inay soo qalayaan salaada wakti laga dukan karo ayadoo joogtay haddau dhiiggii ku dhaco aysan dukana waa inay salaadaa soo qalaydaan laakiin waktiga ayadoo wasaqaadkii isu diyaarisay oo salaadii ay hadda gashay wax yarna ay soo tageen oo weli wasaqaadkii dhammaysan haddau dhiiggu ku dhaco lagama rabo salaadaa waktiga uu ka go-o hal ragco wax ka yar haddii waktigii salaada uu ka dhimanayna lagama rabo salaada ah macnaha meesha yaallaa sidaa weeye masalada kaloo la isku hayaa waxa weeye masalan hadduu islaanta ka go-o dhiigga xaydkaa salaada casriga masoo ma soo qallaynaysaa salaadii duhurka salaadii cishaha hadduu ka go-ana salaadii maqribka ma soo qallaynaysaa culammada qaar waxay leeyihiin hadduu casri ka go'o waa inay maydhatay duurna soo gallayso hadduu cisho ka go'o waa inay maydhatay maqrib soo gallayso hadalkaa asaga waa hadal aan daliil lahayn sawaabna aan ahayn sida sawaabta oo xaqu yahay salaada uu ka go'ay wakhtigeeda keliya ayay dukanaysaa kuwii ka horreeya ma soo gallaynayso waayo rasuulku waxau yihi sala allahu calay wasalam man adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba shamsu faqad adraka alcasra salaada casir wakti ay ka dhiman tahay hal ragco ninkii haleelay ragcadaa ku dukaday inta kalena qoraxdu markay dhacday ku daray oo salaadii sidaa ku waday waxau lamid yahay mid casirka waktigiisii ku dukaday xadiidka bukhaariga muslim baa qoray rasuulku ma dhihi sala allahu calay wasalam duhurkiia soo qallaydo duhurkiiba qofkaas haleelay meeshana baraa'atu dima ayaa lagu soconayaa ceshaha qofka u ka go'o maqribha soo qallaya daliil sheegayaa ma jiro casir hadduu ka go'o duhra soo qallaysa daliil sheegayaa ma jiro sidaa darteed xaraj weeye masaladaana masalo la qaadanaya ma ahan rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala amaa dikriga oy alla xusto takbiirta tasbiixda taxmiidda oo alla ku mahadiso iyo qofka marka wax cunayo inuu bismillaah yidhaahdo iyo qurada qirada qur-aanka qirada macnaa xadiidka iyo fiqiga ducada aamiinsiga dhegaysiga qur-aanka intaa wax ka mida inanta xaaraan kama ahan waxaa bukhaari iyo muslim ku sugan caaisha inay tidhi nabiga sala allahu calay wasalam kaana yattakiu fii xijri dushaydoo ku seexan jiray anigoo xaa'idaabay tidhi fa yaqra'u qur'aana qur-aanka ayuu akhrinayay ayadu way dhegaysanaysay dusheedoona ku jirtay nabigu sala allahu alay wasalam xadiid saxiixeynka ku sugan baa sidaa caddaynaya oo mucadiya waxaa kaloo laga wariyey oo bukhaari iyo muslim ku sugan inay tidhi nabiga sala allahu calayh wasalam waxau odhan jiray gabdhaha cawaatiqda oo shaqada ka xoroobay iyo kuwa qorqollada ku jira iyo kuwa xaydka qaba u soo saara meesha ciidaha lagu dukanayo ha ka soo qayb galeen khayrka ducada muslimiinta laakiin dumarka xaydka qaba meesha lagu dukanayo ha ka durgama gadaala fadhiisteen sidaas ayuu odhan jiray sala allahu calayh wasalam xadiid macnaha tusinaya ayaa saxiixeynka ku sugan amaa qur-aanka inay akhriso inantu nafsadeeda nafsadeeda inay nafta ka akhriso oo macnaha ay indhaha ka eegto oy qalbiga ka fiirfiiris uga fekerto ayadoon carabka uga dhawaaqin dhibaata kuma sugna waa in musxafka horteeda loo dhiga ama looxa oy aayaadka eegto oy qalbiga ka akhriso ninka la yidhaha imaamu nawowi waxuu yidhi waa masale aan khilaaf ka jirin laysku waafaqsan yahay taasu waa mid amaa inay carabka uga dhawaaqday ka akrido jumhuurta culimmadu way diiday waa mamnuuc bay leeyihiin mana banaana imaamu albukhaari ibnu jariir dabari ibnulmundir iyo culimo badan waxay dhaheen waa banaan tahay bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku qoray saxiixa inuu ibraahim unakaci yidhi laa ba'sa an taqra'a alaaya aayad inay akhriso dhibaata kuma sugna waxaa muslimiinta in badan laga soo naqliyey oo ay rag badanu sheegeen inanta in qur-aanka akhriskiisa laga manciyo wax xadiida oo saxiixa aslanba looma hayo laa taqra ilxaa'ida walaaljunuba shayan min alqur'aan waa xadiid daciifa siday isku waafageen dadka garanaya axaadiidta haweenku wakhtigii nabiga way xayli jireen sala allahu calay wasalam khirada qur-aanku hadday xaaraan dushooda ka ahaan lahayd sida salaada looga xarimay oo loogu xadeeyey oo loogu diiday ayaa loo sheegi laha bay culammadu yidhaahdeen sidaa darteed nabiga sala allahu calayh wasalam haweenkii ummahaatlmu'miniin kahay oo la noolaa ayaa ka soo naqlin lahaa hal axad ee saxaabadii ka mida xadiid saxiixa lagama hayo inuu nabigii nahiyey oo uu yidhi yaan qur-aanka inantu akrinin sidaa darteed ma bannaana bacdamaa aan ogaanay wax daliila oo saxiixa inaan lahaynin in laga xarimo inanta qur-aan akhriska ma bannaana samankii nabiga dumarka xayli jira way bannaayeen rasuulkuna wau ogaa maxuu ugu sheegi waayey oo u odhan waayey waa ka mamnuuc sida adilo saxiixa salaada iyo soonka iyo dawaafka xaramka loogu hayo maxaa loogu waayey halkaa waxaa laga gartay inaan daliil jirin sidaas in loo deeyo ayaa wanaagsan laakiin masaladan ayada ah culammadii way ku murmeen aad bayna isugu qabteen waxay markaa culammada qaar yidhaahdeen ayadoo arrinku sidaa yahay bacdamaa culammadu ku murmeen inanta xaa'idadaa yaysan qur-aanka carabka ka akrinin inay xaaja waxata maahane waa hadday mucallimo tahay oy ardadii wax barayso iyo hadday ardayo tahay iyo haddii qur-aanku kallumayo intaa ma ahane si kale yay u akrinin ayay markaa culammadu yidhaahdeen rag ka mid a laakiin way ogaatay mas'alada wax daliil ah oo lagu xarimo oo saxiixa inaan loo haynin salaada iyo soonka sida loogu diiday ayaana loo diidi lahay wuxuu hadday daliil leeyihin saxiixa ee daliil baan lahaynin xukunka labaad waxa weeye asiyaam waxaa ka xaaran haweynta xaa'idadaa soomka midka faradka oo waajibka iyo kan sunnadaa labadaba mid ka miduu ka ansixi maayo waxaase waajib ku ah inay soo qallaydo soonka faradkaa waxaa u daliila xadiidkii caaisho oo ahaa kaana yusiibuna dalika yacni xaydka waana asiibi jiray fa nu'maru biqadaai soom walaa nu'maru biqadaai salaad waa nala amri jiray soonka inaan soo qallayno laakiin salaada inaan soo qallayno nalama amri jirin waa xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan haweenta hadday xaysho ayadoo saa'imo ah soonkeedii waa burayaa qoraxdhaca daqiiqad mar ka horayda haddii dhiiggii ka yimaado yoonkaas inay soo qallaydo waajib buu ku yahay waana ka buray amaa qoraxda oo sii dhacaysa ama casiradii la jooga hadday daraynto calaamooyinkii lagu yaqiinay dhiigga xaydku inuu yimaado oy isku aragto laakiin dhiiggii uusan farjigeeda ka soo bixin soonkeedii waa taam mana uu ka burayo sida saxiixa ah maxaa yeelay dhiiggu intuu caloosha ku jiro xugun ma lahan markuu bannaanka yimaad ayaa la xukumayaa waxaana u daliila rasuulka sala allahu calay wasalam waxaa la su-aalay haween hurdadayda ku arkaysa ninku waxuu ku arko hal calayha min guslin qulays dusheeda ma yahay ayaa la yidhi nacam buu yidhi ilahiya ra'a tilmaan hadday biyo aragto halkaas waxaad ka garatay in xugunka qubayska uu ku xihan yahay manidii in la arko amaa manidii in la dareemo inay soo bixi rabto oy soo bixi weydo wax xuguna oo ka ratimayaa ma jiraan oo qubays waajibinaya dhiiggii inuu soo bixi rabo inantu hadday dareento ee uu soo bixi waayo oo aan bannaanka wax yimid jirin dhiig xayda inuu yimid la tirimayo soonkeediina waa saxiix inantu hadday daahir noqoto salaada subaxa mar daqiiqada ka horaysa camal inay markaa niyeysato ayaa laga doonayaa soonkeediina waa ansaxayaa markay salaada gaartana way mayran oo way mayranaysaa hameennimada hadduu ka go-o waa salaada subaxa ka hore soonkeeday niyeysan waa beriga markii la gaaro salaada dukanaysa inay mayrato ayaa u bannaan sida qofka janaabada qaba oo habeenkii soo niyeysay waa isku janaabooday soonna wuu niyeysanaa salaadu markay dhalatay ayuu mayrtay soonkiisi waa saxiix waxaana ku soo arooray xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim ku sugan caaisha waxay tidhi kaana alnabiyu sala allahu calayh wasalam yusbixu junuban min jimaacin gayra ixtiraam uma yasuumu fii ramadaan rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa inuu waabariisto isagoo janaabo qaba oo jamaac xaggii ka janaabo qaba oo dumarkiisa jamaacay markaa ka gadaal nabigu waa soomaya ramadaanka inta waktigaa mayrto salaadu ay dhalatay saasay caaisha leeda radia allahu canha halkaa waxaad ka ogaatay inantii dhiiggu hadduu habeennimada ka go-o oysan mayran laakiin soonkii ay niyeysato subaxdii hadday mayrato soonkeedii waa saxiix noqdada kale waa maxay addawaafu bilbayt xukunka kale baytka inay dawaafto inanta dusheeda waa ka xaaraan dawaafku ama ha noqdo mid farad ah ama ha noqdo mid sunno ah mana ka ansaxayo waxaa u daliila dowlka caaisho markay xayshay uu nabigu ku yidhi sala allahu calay wasalam ifcalii maa yafcal ilxaaj gayra an laa taduufii bilbeyti xataa tadurii qofka xaajigaa wax walbow sameeyo samey laakiin beytka allah ha isku dawaafin buu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa xadiis saxiixa ku sugan ama afcaasha inteeda kale sida sacyiga bayna safa walmarwa wuquufu carafa mabiitu bimusdalifa musdalifa in la baryo iyo mina iyo buuraha tuurashadeeda iyo axkaamta xajka iyo cumrada oo kale xaaraam inanta dusheeda kama ahan oo miisaanan inantii markay iyadoo daahira ayay xaramka dawaaftay markii dawaafka u dhammaaday oy sacyiga samayn rabto mubaasharata dhiiggii baa yimid falaa xaraja fii dalik korkeeda dembi kama ahan inay safo iyo marwo marka dawaafto laakiin safo iyo marwa dawaafkooda wuxuu ku xidhan yahay orobka la ordayo in dawaaf la soo sameeyey markay dawaafka soo samayday ka soo dhaqaaqday oo u soo dhammaaday haddii dhiiggu ka yimaado safo iyo marwa waa ordaysaa soo yacni xajkeediina waa saxiix laakiin iyadoon baydka soo dawaafin safo iyo marwa orodkeeda lagama yeelayo ama acmaasha kale kuma xira mina iyo musdalifa iyo buuraha tuurashadooda iyo carafo tegitaankeeda iyo waxaasoo dhan way samaynaysaa ayadoo xayd qabta waana ka ansaxaya mushkila kuma jirto xukunka kale afaraad waxa weeye haweenta xaa'idada ah waxaa ka dhacaya dawaafka la yidhaha dawaaful wadaac inantii hadday kaamil yeelato acmaashii xajka iyo cumrada ee markii wax walbay u dhammaadeen intaysan beledkii ka bixin ka hor ay xayshay ee xaydkeedii iska daa'imo ilaa bixidda la gaaro inay baxdana ay u baahato dawaaful wadaac iyadoo samayn ayay ka tegaysaa waxaana u daliila xadiidka cabdullahi binu cabbaas cabdullaahi wuxuu yidhi umira annaasu an yakuuna aakhiru cahdin bilbayt ila anahu kufifa can ilmar'ati alxaa'ida dadka waxaa la amray marka ugu dambaysay xaramka maka ka tegayaan inay beytka ku dawaafaan laakiin haweenta xaa'idadaa waa laga fududeeyey oo waa laga saamaxay xadiidka bukhaari iyo muslim baa qoray waa laga fududeeyey oo waa laga saamaxay haweenta xaa-idada oo xanii dawafilwadaac keliya u dhimaya weeye acmaashii kalena waa inay dhamaystay looma suneeyo mana laga doonayo hadday arrinka samayn weydo inay xaramka albaabkiisa inta tagta alla bariso maxaa yeelay nabiga kama soo arooray sala allahu caleyh wasalam cibaadadana waxaa lagu binaynayaa nabiga inay ka sugan tahay nabiga sala allahu caleyh wasalam safiya markau la hadlayey dawaaful ifaada haddaan samaynayna bixi buu yidhi ee ma uusan dhihin xaramka albaabkiisa inta tagtid alla ku bari loomana baahna amaa dawaafka xajka iyo cumrada oo rugniga ah kama dhacayaan ee markay daahir noqotay dawaafaysaa mana ka tegi karto waxa ay ka tegi kartaa waa dawaaful wadaac oo kale ah sidaa waa inay ula socdaan hablaha muslimaadka rabbigii ka baqdo xagga ilaaliya xukunka kale ee shanaad waxa weeye almuksu fi lmasjid masaajidka inay ku nagaato waa ka xaaraan haweenta xaa'idada ah yani xataa makaanka ciidda lagu dukanayo kuma nagaan karto waa ka xaaraan masaajidka kuma nagaan karto makaanka ciidda lagu dukanayana kuma nagaan karto garaal bay ka fadhiisanaysaa meeshay dadku ku dukanayaan waxaa u daliila xadiidka umu cadiya umu cadiya waxay tihi waxaa la soo bixinaya gabdhaha cawaatiqda iyo kuwa dawaatul khuduurka am iyo walxuyadi kuwa xaydka qaba wayactazilu lxuyadu almusalla amaa dumarka xaydka qaba meesha lagu dukanayo waa ka durgaye dadka dukanaya gadaarkoodaasay fadhiisanayeen say uga qaybgalaan dikriga iyo ducada iyo wanaanada iyo waxaa islaamka loo sheegayo sidaas waxaa ku soo aroray xadiid ku sugan bukhaari iyo muslim marka masaajidka iyo meesha lagu dukanaya ciidda inanta lagama rabo inay fadhiisatay ku nagaato marka dumarka islaamka waxaa laga doonayaa inay rabbigood ka baqdaan oy diinta alla ilaaliyaan oo xumaatada laga tago oo sharcigu sida weyn loo ilaaliyo war alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ha lagu dhaqmayo sunnada nabiga war kitaabka alle iyo sunnada nabiga ha lagu dhaqmo war yaan diinta la layicin oon maxaasi lala imaanin halkaa waxaanu ka sii wadi doonaa haddii rabbi qadaro inaan axkaamta xaydka sii dhammaystirno allah subxaanahu wa tacaala annagoo ka baryayna inuu nagu anfaco annaga iyo waxa muslimiinta oo idilba khaasatan gabdhaha muslimaadka uu ka dhigo kuwa mawduucaan fahma bacdama uu si gaar ayaga u khuseeyo ouna ku arsuqo inay bartaan oy dhaqangeliyaan gabdhahooda baraan iyo dadka kale muslimaadka ahba marka qof walboo muslima rabbi ha ka bogo hana dadaalo diinta islaamkana ha ilaaliyo rabbiga awoodda sare leh waxaan ka baryaynaa inuu muslimiinta u gargaaro nasri deg degana siiyo jahliga iyo ciriirigana uu islaamka ka bixiyo allahuma manfacnaa bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasimna cilman yanfacuna walxamdu lilahi cala kuli xaal wanacuudu billahi min xaali ahli الnar rabbi zidna cilma warzuqna fahma waalxiqna bالصaalixiin allahuma inana nacuudu bika min cilmin laa yanfac wmin من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مسرف القلوب والابصار سرف قلوبنا على طاعتك اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفوسنا اللهم اننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اننا نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والاهواء اللهم اننا نعوذ بك من العيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجنان والبرس وسيء الاسلام ونعوذ بك من البرس